أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal waa habeen arbaca ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha lixaad ee jamaadu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkuga hayo waxaa ka mid ah sidee baraha bulshada iyo internetka looga daawaday muuqaalkii ay baahisay alkataa'ib ee geedigii guurguurte guul mise gibadhacleen maxaase warcelino ah oo laga bixiyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah dowladda masar oo markii ugu horraysa shaacisay in ciidamo masaari ah ay u soo dirayaan dalka kuwaasoo qayb ka noqonaya isbaysiga afrikaantaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan caawa idinkugu hayaa kooxda xasan gurguurte oo joojisay duulimaadyadii magaalada kismaayo iyo dowladda kaafirada etoobiya oo iska fogaysay dagaalkii doolow markab ay leedahay dowladda ruushka oo quusay xilli uu saanad militari ka soo daabulayay waddanka suuriya dab khasaare geystay oo ka kacay deegaan ka tirsan dhulka n f d waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud oo ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo wilaayada ay ka fulisay deegaanadaasi munaasabadii gebagabada oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaas iyo wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena laf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxauu noqonayaa sidee baraha bulshada iyo internetka looga daawaday muuqaalkii ay baahisay alkataa'ib ee geedigii guurguurte guul mise gebadhacleen maxaase warcelino ah oo laga bixiyey ku soo dhowaada falanqeyn arrinkaasi ku aadan waxaa barnaamijka igala qaybgelaya walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani oo indhaha soo mariyay baraha bulshada haye cabdulqaadir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxuudiin abu ayman sida aynu la wada soconno ee qaybta koowaad ee taxanaha muuqaalada loogu magacdaray ee geedigii gurguurte guul mise gabi dhaclayn oo ahaa mid ay dadku si aadii u wada sugayeen maadaama dadka ay xiiseynayeen muuqaaladaas ayaa muuqaalkii koowaadba waxa uu soo bandhigay jabkii ku dhacay duulaankii xasan garguurte uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaana la faafiyey xalay halkii saac markay ahayd marka bashiiroo filimka ayaa waxaa daawaday dad aad u fara badan kuwaas oo ka daawaday baraha ay alkataa'ibku leedahay ee social media waxaa loo yaqaano ama baraha bulshada dadka ugu badan waxa ay ka daawadeen baraha kale ah facebook telegram iyo tiktok waxaana xusid mudan in barahaas laga heli karo filimka oo ay shaqaynayaan dadka filimka daawaday ayaa aad oo la dhacay bashiirow waxaa la isweydiinayaa xalaqaadka kale ee taxanahan dadka ayaa waxay ku maadaysanayaan madaxda kooxda riddada iyo sida ay isku buurinayaan waxa uu sheegayo iyo xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta waaqica haddaba bashiirow waxaan dhegaystayaasheenna andalus aynu u soo gudbinaynaa komitiyadii ama hadaladii ay ka dhiibteen dadkeenna gaar ahaan dadkii daawaday qaybta koowaad ee taxanaha geedigii gurguurte guul mise gabadhacleen marka haddii aynu eegno bashiirow ee dadka ka soo hadlay filimkan waxaa ka mid a nasro maxamed waxa ay leedahay guuldarro weeye allow u siyaadi gurguurte guuldarrooyinka sidoo kale qof isaguna lagu magacaabo cusmaan cadde ayaa waxa uu yidhi guul mujaahidiinta al-shabaab waan idin sugaynaa insha allah malaha bashiir qofkaas wuxuu ka tarjumayaa in uu joogo magaalada muqdisho sidoo kale qof kaloo isagana lagu magacaabo xasan dhegaweyne waxa uu leeyahay guuldaro meeshii ugu dambeysay weeye wallaahi xasan dhegaweyne wuxuu sidoo kale leeyahay gurguurte balaayaa ku dhacday cabdulaahi mucalim isaguna waxa uu leeyahay shabaab in la tirtiro kulaha beenlow dabadhilif shasheeye ah intaas ayuu kusoo gaabiyey oorahdiisa qofka kale xiga waxa weeyaan israa moxamed waxa ay leedahay guulxumo weeye wallaahi waxa ku dhac xasan garguurta ay ola jeedaa qof kaloo lagu magacaabo maajid ayaa waxa uu leeyahay allow idiin barakeeyow walaalaha ka shaqeeya iclaamka eeman xuseenna waxa uu yidhi allaahu akbar allaahu akbar allaahumma ansur ikhwaanana almujaahidiin sidoo kale garaad moxamed cabdulaahi waxa uu leeyahay mahadsanadiin alkataa'ib waxaa tihiin indhaha kuwa xaqa laga daboolay beentana loo sheegay cayaal xamar haddaan nahay gurguurte iyo kooxdiisa adinka ayaa ina fahamsiiyey bashiirow qofee ugu qoran tahay haajira alhadamiya waxa ay leedahay markuu arkay in uu zaa'id u jabay buu shacabkiisa mikrofoon u qaatay xasan garguurte murtad ka caqli xun ma arag ilaahayna waa isku diray addoommadii allana waa naceen sidii bashaar baa ku dhici doonta ayay tiri qofkan waxaa ugu qoran abuu faatima assoomaali waxa uu leeyahay qofkan waa fashilkii ku dhacay murtad xasan garguurte oo filim ah qofay ugu qoran tahay garaad maxamed cabdulaahi isaguna waxa uu leeyahay war waxaan booto badana qosolna waa uu u raaciyey garguurte qof kale oo ay ugu qoran tahay maxamed isxaaq waxa uu leeyahay waa fashilkii ugu weynaa ee ku dhaca dabadhilfyada soomaaliya soo maray xasan garguurtow waan kula talinaa lacagta aad qabuuraha iyo guryaha masaakiinta aad ka heshay ku diyaarso meel aad ugu qaxdo sidii bashaar al asad ayaad u carari doontaa biidn illaah qofay ugu qoran tahay maxamed isxaaq isaguna waxa uu leeyahay walaalayaal muuqaalkan aan gaarsiinno qof walba oo soomaali ku hadlaayo meel walba uu joogo insha allah qof kale saabir carab ugu qoran tahay waxa uu leeyahay argarguurta booto badana oo wejiyo badana imise hadal ayaa ka tagtay arrintii fashil bay ku soo idlaatay wallay halyeeyada al-shabaab allow ha inoo weynin qofay ugu qoran tahay cabdalla carab isaguna waxa uu leeyahay maasha allah jazaaka allaahu khayran alkataa'ib waxaa idin leeyahay jira oo jooga allahna ha idin barakeeyo dhammaantiin ilcadow ilcadow allah idinma tuso mahadsanidin guushanna guushana way dhowdahay insha allah qof kale oo ay ugu qoran tahay saabir carab waxa uu leeyahay duulaankan cibre ayaa ugu sugan murtad kastoo u hanqaltaagaya la dagaalanka shareecada islaamka in ay ka soo horeeyaan mujaahidiin mujaahidiin isu dhaartay beecano ku wada galay in ay naftooda u huraan difaaca wilaayaadka ee lagu dhaqayo shareecada islaamka ayna hoos harsanayaan shacab malaayiin muslimiin ah allaahu akbar saabir carab ayaa mar kale waxa uu leeyahay waa rag isu dhaarsaday oo allaah isu dhiibay rag wax waliba u horaya difaaca diintooda oo aanan ku doorsanayn dhammaan dunida iyo waxa guudkeeda saaran rag har iyo habeenba heegan ku jira jihaadka u dabran dagaalna u heelan rag uu halbeegoodu yahay raalli ahaanshaha allaah iyo difaaca shareecada islaamka haddaba dabadhilifkii maraykanka hiil moodayow ha ku soo hongoobin wilaayaadka islaamiga oo yaan lafahaaga hawdka lagu feenan warku isma saarna ee waa uu cadyahay waayahay bashiir qofay ugu qoran tahay cali cabdulle abusalmaan waxa uu leeyahay al islaamu yacluu walaa yuclaa calayh marka bashiiroo dadka ka soo hadlay filimkan aad bay u fara badan yihiin qofka ugu dambeeya ee aan soo qaadanayo waxa uu ku soo qortay magaca ah cali hurre waxa uu leeyahay marka hore allah subxaanah watacaala baa mahad iska leh oo gorguurtay garabkiisa riday marka xigtana waxaa mahadsan madaxda mujaahidiinta andalus iyo alkataa'ib shabaab waan xaaqaynaa waxay isu beddeshay in iyaga la xaaqo hadda ka hor dameer baa geysa doontay balse wuxuu soo laabtay isagoo dhagala'aan ah sidaa darteed mooryaan mabda' lahayn ma iska dhicin karaan mujaahidiinta waayo allah subxaanahu watacaala baa wato nimankan xisaab khaldanbay nimankan xisaab khaldan bay dejisteen qofkay hawadiisu been u sheegtana dantiisa ayaa u run sheegta gurguurte madaxweyne ka xun adduunka ma soo marin mahadsanidin barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horan waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markan iyo dowladda masar ayaa markii ugu horreysay shaacisay in ciidamo masaariyaha ay u soo dirayaan soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqonaya isbaysiga kufaarta afrikaanta ee dalka duulanka ku jooga ku soo dhowaada warbixin ku aadan waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare xukuumadda radada masar ayaa shaacisay in ciidamadeedu ay qayb ka noqon doonaan duulaangaaleedka cusub ee loo qorsheynayo inuu bedeli doono calooshadu shaqaystayaasha afrikaanta ah ee atamis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda masar ninka lagu magacaabo beder cabdulcaadi isagoo shir jaraa-id ay wada qabanayeen wasiirka arrimaha dibadda kooxda radada soomaaliya ayuu wasiirka khaarijiga masar xaqiijiyey in ciidamadoodu ay isku diyaarinayaan sidii ay uga safri lahaayeen masar si ay qayb uga noqdaan isbahaysiga cusub ee a u s som kaasi oo aan weli helin taageerada dhaqaale ee dowladaha reer galbeedka wuxuu carabaabay in masar aysan ogolaan doonin in tallaabooyin hal dhinac ah ay ka dhaqan galaan geeska afrika iyo in kooxda radada soomaaliya wax loo yeeriyo isagoo u duurxulayay dowladda xabashida itoobiya balse xukuumadda dabadhilifka masar ayaan soo hadal qaadin ballanfurkii uu ku sameeyey xasan garguurte kaas oo bishan gudaheeda itoobiya siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya تحدثنا ايضا عن الترحيب الصومالي والترحيب من جانب الاتحاد الافريقي بالمشاركه المصريه في البعثه التابعه للاتحاد الافريقي التي سيتم نشرها في الصومال والتي ستخلف بعثه اتمس الحاليه waxaan sidoo kale ka hadalnay in soomaaliya iyo midowda afrika ay soo dhoweeyaan in masar ay qayb ka noqoto howlgalka cusub ee eusom taas oo dhammaan ka howlgali doonta soomaaliya si ay u beddesho howlgalka atmis masar waxay go'aansatay inay ka qayb qaadato howlgalka cusub innagoo ajiibayna dalabka nooga yimid soomaaliya sidoo kale waxaan soomaaliya kala hadalnay inaan isdhaafsanno iskaashiga dhanka amniga iyo ciidanka iyo in la dhaqangeliyo heshiiskii dhanka ciidanka ee dhowaan ay saxiixeen soomaaliya iyo masar kadib booqashadii madaxweyne xasan sheekh oo ku yimid masar bishii agosto مصر قررت المشاركة في هذه البعثة بناء على طلب الحكومة الصومالية وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الرئيس حسن شيخ محمود إلى مصر في أغسطس الماضي dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda masar ayaa kooxda radada soomaaliya ku canaantay heshiiskii khiyaanada ahaa ee ankara kadibna xasan garguurte ayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda u diray magaalada alqaahira si uu u soo raaligeliyo cabdulfataah al siisi inkastoo kooxda radada ay ogolaatay in ciidamada xabashida itoobiya ay sii joogaan soomaaliya ayaan haddana la ogeyn in ay kasii mid noqon doonaan isbahaysiga cusub ee eusom iyo in kale sababo la xiriira dowladaha afrikaanta oo horey u kala qaybsaday saamiga ciidamada kolkaasoo itoobiya laga reebay falanqeeyaasha ayaa sheegaya in mustaqbalka ay soomaaliya noqon doonto fagaare ay isku hardiyaan quwadaha caalamiga ah kuwaasoo khilaafkoodii u soo raray dalkan beylaha ah ee dhaca mandiqadan istaraatiijiga ah warkan kasoo yaray wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa imaanaya iyada oo shalay dowladda ridada ay wafdi u dirtay itoobiya kaas oo la sheegayo inay soo saxiixayaan heshiiskii itoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya iyadooo isla shalayna ciidamada kufaarta itoobiya ay askar badan oo kooxda ridada soomaaliya ka tirsan ku dileen dagaal ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horan waan ku guda jirna dhegeystayaal markan iyo kooxda xasan gurgurte ayaa joojisay duulimaadyadii magaalada kismaayo iyadoo dowladda itoobiyaana iska fogeysay dagaalkii doolow qodobkaasi sidoo kale markab ay leedahay dowladda ruushka oo quusay xilli uu saanad militari ka soo daabulaya waddanka suuriya waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed ayaa maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda dalxiis ee magaalada kismaayo ayaa lala eegtay maleeshiyaadka booliska ridada jubbaland waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtada howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen gaalo kenyaan ah oo kirishtaanka ku faafinayay magaalada dhoobley waxaana qaraxaasi ku dhintay hal gaal halka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo laba ka mid ah ay xaaladoodu culus tahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda xasan gurguurte oo joojisay duulimaadyadii kismaayo iyo etoobiya oo iska fogeysay dagaalkii dolow xilli xiisadaha u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland ay gaareen halkii ugu sarreeyey ay kooxda riddadu maanta hakisay duulimaadyadii ka degi jiray magaalada kismaayo maamulka uu isku doortay hogaankiisa axmed madoobe ayaa dhankiisa war uu soo saaray ku eedeeyey xasan gurguurte in uu joojiyey duulimaadyadii kismaayo tan iyo ilaa saakana ay halkaasi ku xanibnaayeen rakaab badan oo aadi lahaa dhanka magaalada muqdisho kooxda riddada soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in maamulka axmed madoobe uu shalay afduub kula wareegay diyaarad rakaab ah taasoo uu ka dejiyey magaalada doolow falkaasoo ay sheegeen in uu keenay in ay hakad galaan duulimaadyadii tegi jiray kismaayo xiisadaha ka dhex xalowsan labada dhinac waa kooxda riddada ee muqdisho iyo maamulka shaadala dirarka ee kismaayo ayaa saameyn weyn ku yeeshay duulimaadyada rayidka labada dhinacba waxay si khasab ah kula wareegaan diyaaradaha rakaabka una adeegsadaan arrimaha ay isku hayaan dhanka kale dowladda xabashida itoobiya ayaa iska fogeysay inay qayb ka ahayd dagaalkii shalay ka dhacay degmada doolow ee gobolka gado kaasi oo u dhexeeyey maleeshiyada kooxda riddada iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland warka ka soo baxay itoobiya ayaa sidoo kale lagu sheegay inay jiraan gacmo saddexaad oo loo fasirtay dowladda masar taasi oo ay sheegtay inay doonayso khalqalgelinta xasiloonida bariga afrika waa sida ay hadalka u dhigtay warkan ayaa ku soo beegmay xilli wefdi ka socda kooxda riddada soomaaliya ay adis ababa u joogaan dhaqangelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee ankara ka dhacay cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda riddadana uu sheegay inay etoobiya kala hadleen dhacdadii doolow una sheegtay inay ka garaabayso sidoo kalena ay soo saari doonaan war-saxaafadeed balse bayaanka ka soo baxay etoobiya ayaa noqday inay beeniso eedeynta kooxda riddada ee ku aadan in dagaalkii doolow ay qayb ka ahaayeen ciidanka etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa markab ay leedahay dowladda ruushka oo quusay xilli uu saanad milatari ka soo daabulayay waddanka suuriya khasaare xoogan ayaa ka dhashay shil badda gunteeda ku haleelay mid ka mid ah maraakiibta xamuulka qaada oo ay leedahay dowladda ruushka wararka ka imaanaya badda mediteraneanka ayaa sheegaya in uu quusay markabka caanka ah ee orsa mejor xilli uu ku socdaalayay biyaha caalamiga ah gaar ahaan inta u dhexeysa waddamada aljazaa'ir iyo sbain ilaa wareedyo ayaa xaqiijinaya in markabkan oo shixnado milatari ka soo daabulay dekedda magaalada tartuus ee waddanka suuriya uu ku sii jeeday waddanka liibiya balse si lama filaan ah uu u degay kadib markii uu qarax xoogan qabsaday qeybta matoorka wakaaladda wararka ayaa soo tabisay in markabka ay saarnaayeen kumanaan kun tan oo isugu jira hub casri ah sida sawaariikhda riddada fog gaadiid gaashaaman iyo qalabka difaaca hawada kuwaasoo laga soo daabulay waddanka suuriya muuqaallo laga soo qaaday gudaha badda ayaa muujinayay markabka oo gubanaya afhayeen u hadlay dowladda ruushka ayaa xaqiijiyey in uu shil galay mid ka mid ah maraakiibtooda xamuulka wuxuuna qiray inay halaagsameen saddex ka mid ah shaqaalaha rakaabka oo naaquudihii uu ku jiro milatariga ruushka ayaa inta badan ciidankiisii iyo qalabkiisii ku sugnaa suuriya wuxuu u daabulay dhanka magaalada banghaazi ee bariga waddanka liibiya halkaasoo ay ku sugan yihiin calooshadashaqaystayaal ruusha ciidanka ruushka ee duulaanka ku jooga waddanka suuriya ayaa xasuuq daran u geysanayay muslimiinta shaam siddeedii sano ee lasoo dhaafay iyaga oo taageerayay nidaamkii bashaar al asad waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dab khasaare geystay oo ka kacay deegaan ka tirsan dhulka n f d wararka ka imaanaya dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa ku waramaya in dab geystay khasaare kala duwan uu ka kacay xerada xagardheer dabkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxa uu baabi'iyey ilaa shan iyo toban xarumood oo ku yaal xerada xagardheer oo ka tirsan dhulka n f d xaaladda goobta uu dabku ka kacay ayaana ahayd sida tan waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ahaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka sida jubbada hoose baay iyo gedo sidoo kale warbixinada ay saacadii lasoo dhaafay mareegtu daabacday waxaa ka mid ah baaqi blinkin oo keenay booqashadii abiy axmed ee ankara wakaaladda wararka ee shahaada waxay warbixintan ka soo xigatay middle east i warbixintu waxay sheegaysaa in booqashadii abiy axmed ee ankara ee loogu sharciyeeyey biyaha soomaaliya ay timid kadib baaq ka yimid dowladda maraykanka si gaar ah waxaa abiy axmed usoo wacay bay warbixintu leedahay antonio blinkin oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka kaasi oo u sheegay in uu ajiibo casuumaadda uu u fidiyey madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan isweydiintana waxay timid in tiro saddex jeer ay fashilmeen isku dayo ay dowladda riddada ah ee turkiga ku doonaysay inay etoobiya ku aqbasho dalabka kooxda riddada soomaaliya ee ah in ay siin doonto qeyb ka mid a biyaha soomaaliya waxay warbixintu tilmaamaysaa in madaxda turkiga iyo soomaaliya aysan hubin in abiy axmed uu ka qeyb gali doono kulanka ka dhacay magaalada ankara ee uu ku casuumay rajab tayib erdogan balse ugu dambeyntii maraykanka ayaa ku qanciyey ayay warbixintu leedahay in uu ka qeyb galo kulankaasi halkaasoo ugu dambeyn xasan murtad uu dowladda etoobiya ugu sharciyeeyey qaadashada qeyb ka mid ah biyaha soomaaliya xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarna dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud boqolaal ka mid a dadka ku dhaqan deegaana ka tirsan wilaayada galgaduud ayaa ka faa'idaystay xamlo dacwi ah oo wilaayada ay ka furisay deegaana ka tirsan wilaayadaasi xamladan oo socotay muddo bil iyo dheeraad waxaa ka faa'iidaystay ilaa iyo siddeed boqol oo ruux oo ku dhaqan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga waa xamlo guud ahaan ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud taasoo loogu magacdaray xamlatu muscab ibnu cumeer waxaana shicaarkeeda uu ahaa ajiibuu daaciyallaah intii ay xamlada socotay waxaa loo faa'iiday dad gaaraya kumanaan kun oo ka mid ah bulshada ku dhaqan wilaayada galgaduud munaasabadii gebagabada waxaa ugu horeen ka hadlay sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيها مهدرينينا الله نقدق مسلمين آه، بعد الله لمن حضورك مناسبة كسوق قلي culimmadii hadda ay yihiin waxgaradkii rag iyo haweenba ee waa mahadsan yihiin gaar ahaan dadkii mushaarakeeyey dowladan maanta meeshaan gebagabada ah oo khitaamka ah ee dadkii qaybgalay oo muddo runtii oo bil iyo wax la jira sabraayay iyo mucalimiintoodii culimmadii iyo ducaadii hooshaasii waday oo ugu horreeyey maktabka dacwada gobolka dhammaan waxaan leenahay fii miisaani xasanaatikum ilaahay idiin saaro intii juhdi iyo dadaal ee baxay runtii munaasabadan dowladaasi oo hoos tagaysay dalladda xamladda ah xamlatu musa bnu cumeer oo shicaarkan ajiibu daaci allaahi laga dhigay dowladda hoos tagaysay runtii dadkii ka hadlay munaasabadan ayagaa wanaajiyey dareenkooda islaamiga ah iyo waxii u muuqday markaas ummadda u sheegay ayagaan runtii ka filnaa saaad ogtihiin maanta munaasabadaasaan joognaa ee dowladanna waxay socotay muddo soddon iyo lix maalmood ah oo xiriir ah oo deegaamadana waa la sheegay oo degmada ceelgaras gudaheeda iyo tuulada la yidhaahdo eel la helay iyo deegaamo kale ayay ka baxday ee dadka ka istifaaday ka faa'iidaystay guud ahaan waa sideed boqol ummadda degan hadda sideed boqolle ma aha laakiin runtii waa maaragtay tilaabo fiican tilabadaas mustawo oo dadka kutubada muqararka ah meesha laga tilmaamay dadkii qaatay oo maaragtay tafsiirka qur-aanka kariimka ee juska hoose uu ka mid yahay ee towxiidka xaggiisa ee khud caqiidataka min alkitaabi wasunna ee sidaasa kale ama daruusul muhima licaamati lumma ee runtii waxay ahayd waa tilaabo aad iyo aad u fiican iyo dadka asaasiyaadka hoose dadkii qaatayba waa tiro macquul ah oo wakhti kooban oo runtii dadka ay buraarig ama hindhaqaad ay ka samayn karaan qadiyadaasi marka runtii aad iyo aad ka wilaay ahaan ugu faraxsannahay juhdiga meesha la geliyey iyo bandhiga hadda maaragtay dadka ka qayb galay ama ardada ay sameeyeen waxay ka soo qaateen dowladan ee maaragtay ay ka soo qaateen ay maaragtay tijaabinayeen ama fiirinayeen waa arrintaasna waa arrin aad iyo aad u dhiirigelinayno runtii daacigu wuxuu noo sheegay ragga culummada ah ka qayb qaatay ducaadda ah duruustan bixinayay soddon iyo lixdaas maalmood waxawaaye ilaa laba iyo toban daaci ay ahaayeen oo la taagnaa meel kale aadin ayagan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran runtii intaas kadib waxaan rabaa inaan ku daro dhowr nuqdo nuqdada koowaad waxay tahay aan buraarajinayaa inaan ogaano horta ummaddan maxamadiida ah inay tahay ummatun daatu risaala ummad ilaahay risaalo u dhiibay fariintii ilaahay subxaana wa tacaala u dhiibay nabi maxamedna loo soo mariyey oo xumbaarsan ammaano maaragtay risaaladaasi rag iyo haweenba ay humbaarsan yihiin mabda'ga ay maaragtay adduunka intii ay nool yihiin ay jiraan ummadnimadooda oo maaragtay meel kasto ay joogaan maanta ammaanadaas qoorta ay u saaran tahay sidaas daraaddeeda ummadda muslimiinta ah dacwadaasi weligooda ma dhaafin ayagoo dhallinyaro ah ayagoo odayaal ah ayagoo musaafir ah ayagoo mujaahidiin ah meel ay tagaan dacwadaasi waa ay sideen se la ogyahay markaan fiirino maqaaladii ama kalimaadkii rabi ibnu caamir radiallahu canhu oo markii boqorkii rustum oo la kulmay oo maaragtay la hadlaayay la niqaashayay ma xiwaarkii la galay waad og tihiin wuxuu yidhi in allah btacaanaa linukhrij alcibaada min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati rabbi alcibaadi wamin jawri adyaana ilaa cadli alislaam wamin dayqi dunya ilaa sicati dunya walaakhira bimacnaa waxay ahaayeen mujaahidiin oo maaragtay seefahoodii warmahoodu wato risaaladaasi xumbaarsan dadkii ay arkaan marka risaalada u bandhigayay oo gaarsinayay ahaayeen horta ummaddaasaan nahay oo maaragtay ammaanadaas iyo mabaadidaasaan humbaarsannahay inay markaa ogaano dhammaan arrintaasi ducaad keligeeda laguma taallo oo maaragtay ama qof kastaba mustawga uu yahay inta yaqaano ammaanadaas waa saaran tahay nuqdada labaad waxa waaye faa'iidada dacwadu waxa waaye marka hore waxaan ogaanaa adduunkan sidiisaba waxaa jira maaragtay hardan ayaa jira oo mabaadida ka dhisan mabaadi mudaafacatulbaatil ayaa la yidhaahdaa dacwadan la wado waxa waaye marka aan wadno waxaan ka hortegaynaa baatil oo adduunka jiro asagana oo dhinaca kale ka soo jeedo oo maaragtay dad kale ay wataan gaalo ay wataan noocyo badan ah ay wataan nimankaasaa hardan kula jirna kalimo kastoo aan dhahno ama nin daaci ama nin sheekh ama gabar ay tidhaahdo oo wanaagi kheer ah waxa waaye waxay hardan kula jirtaa baadilkaasi ilaahayna subxaana watacaala labadaas xisbi adduunku ay jiraan xisbullaahi wa xisbu shaydaan dad ilaahay diintiisu taagan oo xisbullaahi la yidhaahdo ilaahay guul u ballanqaaday alaa ina xisballaahi humul muflixuuna ah iyo xisbu shaydaan alaa ina xisba shaydaani humul khaasiruuna ah iyagana marka hardankaas maadaama aan ku jirno oo mabaadii laisku haysto oo masraxga iyo goobta maanta adduunka ah dagaalkaas ku socdo baadilkii waad aragteen meel walba maaragtay dee hubkiisi iyo ciidankiisi iyo nidaamkiisu wataa annaguna ummadda muslimiinta haddaan nahay waxa waaye kuwaasa ka hortegaynaa qadiyadaas marka waa qadiya muhiim ah faa'iidada dacwada ay ka mid tahay waay ahdaafta runtii ummadda inay rabbageeda ogoonsato ilaahgii abuuray inay ogaato oo maaragtay diintii nabag loo soo dhiibay ay ku ogaato waa maaragtay nin walbana anta markaasi waajib ka ah oo runtii uu ku dadaalo laga rabo qadiyadaas marka waxaan leenahay insha allahu tacaala waa nolola oo wanaagsan adduunkan laga helo qofkii marka diido diinta ilaahay subxaana wa tacaala waad og tihiin waa khasaaro waa dhibaato waa fawdo waa amni la'aan meel walba diinta ilaahay maanta laga diiday oo adduunka ah wax degnaashaa ma jirto ilaahayna horey u yidhi waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka waa qofkii sharciga ilaahay iyo dikriga ilaahay ka jeesto oo diido waa nolol cidhiiri ayuu leeyahay laakiin dadka ilaahay diintiisa qaato waxa waaye ilaahay waa dejiyey adduun iyo aakharaba marka insha allahu tacaala khayr badana haysanaa wanaag badana haysanaa inaan ku dadaalno reer gaar ahaan ceelgaras iyo deegaamada nawaaxiga ah in maaragtay meesha marka waxbarashadii laga sii wado culimmadiina ay dadaalaan wakhti ay samaystaan maraakiista iyo dugsiyada qur-aanka masaajidda in loo camiro sidaas loo camiro mas-uuliyaddaasna dadka qof walba wax yaqaano ayay saaran tahay culimmadii mucalimiintii ducaaddii inay istimraariyaan dacwadaasi sidaasoo kale waalidiinta iyo aswaajta dadka mas-uuliyiinta ilaahay xil saaray inay dadka mas-uulka ay ka yihiin inay waxbarashada ay ugu dadaalaan akhiiran insha allahu tacaala diintaasu qiimada badan waxay u baahan tahay difaacay u baahan tahay bilyadii wallisaani in lagu difaaco diintaas walmaali wax walba aan heli karno oo wanaag ah in diinta ilaahay maanta jihaad ka socdo oo qeybtan aan ka qaadano ilaan dada ogolayn diintan maanta dhaqankeeda oo maaragtay tadbiiqeeda faafinteeda dada ogolayn waana ognahay dagaalka socdo waa sidaasu ku salaysan yahay qof walba marka kaalintaasi insha allahu tacaala waajib saaran waaya inaan ka qayb qaadano ilaahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in runtii amniga iyo nabadda ilaahay subxaana wa tacaala noo daa'imo codowgana ilaahay jibiyo muslimiintiina ilaahay sugo oo guuleeyo ilaahayba subxaana wa tacala weydiisanaynaa waana aad iyo aad u mahadsantihiin reer ceelgaras juhdiga aad bixiseen martiqaadiyad aad samayseen kulanka iyo maaragtay mushaarakada aad samayseen sidaa idin ammaaneen maaragtay raggii oo idinla joogay culummada ahaa oo maaragtay rag iyo haweenba ay u dadaalayeen wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah intaasi kadib waxaa laga warbixiyey xamladaas iyo sidoo kale dadka ka faa'idaystay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يعني إخواني دتك مرتشرف كاي خيارتا سور دوادا هل كان ودقمدا القرس وبريهان أي كسعتي دورو dowladaas iyo qaabkay u socotay haddii aan siino dadka walaalaha ee muslimiinta ee martida dhammaan dowladaas waxay qayb ka tahay xamlo guud ahaan ka socota gobolka oo magaceeda la dhaho xamlatu muscab ibni cumayr oo shicaarkeedan uu yahay ajiibuu daaciya allaah ilaahay daacigiisa ajiiba dowladaas waxay soo gaartay deegaankan ceelgaras waxayna bilaabatay dowlada tobanka bishii shanaad ee aynu soo dhaafnay waxayna soo gebagabowday lix iyo tobanka bishi lixaad kun afar boqol afartan iyo lix markii la isku daro maalmahaas waxay noqonayeen soddon iyo lix maalmood ay socotay dowladaas dowladu muqararkeeda wuxuu ahaa tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa laga qaatay hal jus oo juska camaha ah kutubta diiniga kale waxaa la qaatay caqiidada kitaabka la yidhaahdo khud caqiidataka min alkitaabi waasunnati asaxiixa iyo kitaabka la yidhaahdo duruusulmuhima licaamati lumma kitaabka saddexaad wuxuu ahaa talkhiis sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam oo ka hadlaya salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa intaasu heliyey manshuuraad iyo warqado loogu talagalay dadka ibtidaa'iga ah ee in lagu dhiso asaasiyaadkooda diiniga in lagu dhiso manshuuraadkaasi waxay kala ahaayeen mustawa alawal ilaa mustawa asaadis warqado runtii lagu qoray waxyaabaha asaasiyaadka diiniga ah ee mustawaha koowaad ilaa mustawaha lixaad waxay kala ahaayeen towxiidka iyo salaada ay u badnaayeen intaasna kolley waxaan rajaynaya dadka deegaanka aad iyo aada uga faa'iidaysteen waxaa barbar socday duruustaas muxaadaraad oo loo jeedinayo dadka muslimiinta deegaanka jooga masaajidda iyo maraakiista dumarka iyo dacwatu shawaaric ee muxaadaraad ayagana la dhigaayo waxaa kaloo intaa weheliyey aflaam jihaadi ah oo dadka loo shidaayey oo runtii dadka muslimiinta lagu tusaayey ee guusha ay gaareen muslimiinta iyo jabka gaalada muqararkay ka mid ahaayeen deegaanada dowladaas ay ka socotay ee magaaladan hadda aan joogno ceelgaras ee tuulada la yidhaahdo ceel helay iyo deegaanka deegaanka la yidhaahdo dudulle dadka reer baadiyaha halkaas una raacay ayagana halkaasna dowladda way qaateen si guud ahaan dadka deegaankan ceelgaras dowladan runtii waxaa la dhihi karaa aad iyo aad ay ugu faa'iideen aadna way u soo dhoweeyeen si fiican oo ay uga qayb qaateen haddana waxay diyaar iyo codsi ay hayaan in dowladda la sii wado oo la soo celceliyo dad fara badana ka faa'iidaystay dadka guud ahaan markii la isku dardaro deegaanadaas iyo macalmagaaladan la isku dardaray ilaa siddeed boqoloo qof oo rag iyo dumar ah ayaa ka faa'iiday dowladu dadkan laba mustawoay kala ahaayeen mustawal awal iyo mustawa thaaniay kala ahaayeen dadka mustawal awalka waa dadka qaadanayay maraatibtaas iyo manshuuraadkaas dadka kalena duruustaas muqararka oo tafsiirka iyo caqiidada iyo waxyaabaha axkaamta iyo salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muxaadaraadkaas iyo waxaasay qaadanayeen runtii dowro aad u faado badan ahayd dadkana dad waxay ahaayeen khiyaar ah oo jecel khayrka iyo wanaagga rag iyo dumar dhammaansiay u dhan yihiin waanu u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala mahaddiisa kadib ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay nabadoon sheekh bashiir axmed xeyle oo ka mid ah golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نظر رجال يورا رجال وإن سلامينا وحن سلامينا سلامة إسلامك وحن أسي قد بدنا إن شاء الله تعالى مناسبة دورة دورة بشا يلحظة مع الموت سيدنا الله شاقي سعطي aan ilaahay weynahayo waaxid hayaan ku mahadinaynaa mahad meelay ka bilaabata iyo meelay ku dhammaata aan lahayn bacdallaahi waxaan mahad u jeedinaynaa walaayada iyo macallimayntii ku soo dadaashay iyo maamulkii soo saaray in maaragtay dowladan la qabto laguna qabto degmada ceelgaras lagu qabto allihii waafajiyey ayaan maaragtay mahad u sheeraynaa aanu mahad celinaynaa alla muxuu yidhi lain shakartum la asiidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahay baan ka magan galnay cadaab adag ayaan ka magan galnay haddii maaragtay aan wax ka taabto aad iyo aadaan ugu faraxsan lahay dowladan sida maaragtay u dhacday ama maaragtay ardadii ay uga jawaabtay aad iyo aad sii qaymala waaye bil waxbaa uun la istusi karaa laakiin cilmi maaragtay badan laguma gaaro laakiin waxbaa dadka waddaa un la tusi karaa waddadiina waa la tusay waxaan leynaa kana codsanaynaa inay halkaas ka sii wadaan inay waxbarashadooda sii wataan inay gaaraan maaragtay dowrkan dowrka ka fiican inaan gaarno intaas ardadaan u sheegaynaa walaayada waxaan u sheegaynaa in maaragtay dowladaas sidii loo soo celcelinahay ay ku dadaalaan oo maaragtay waddadaas ay dadka tusaan aysan ka dhigin wax gaaban oo maaragtay inta ku eg aan laga dhigin intaas ayaan ka codsanaynaa annaguna inshaa allahu tacaala waa ku guwaabi doonnaa dadka haddaan lahay odayaashii beesha waxaan maaragtay aad iyo aad u danaynaynaa maadaama raggii laga badiyey oo gabdhihii ka badiyeen waxaan isleeyahay haddaan isfiirina war intaa biilka ku maqnaydeen iyo xamaalka ayay ayagu gurga iska joogaan ay akhrisanayeen buugta ay akhrisanayeen intaasay nooga badiyeen maahine kama fahma jirin kamana aqli badin ha u qaadanina gabdhoodina maaragtay aad ragga ka badideen laakiin adinka waa gurgiinaad joogteenoo maaragtay adeegaa laydkugu maqnaay guudaa laydkugu maqnaay intaas ayaa dibudhaca keentay dibudhaca laakiin waxaan jecelnaha anigoo maaragtay biilkii iyo xamaalkii ku maqan inaan ka badi doonno wakhtiga dambe insha allahu tacaala marka libinlibinka ka dambeeya libin maaha la yidhi libin la yskaga dambeeya waaye annaguna waxaan leenahay dhallinyarada iyo odayaasha hesha war markaad xamaalka jirtiin maana marka kale labalaaba shaqadiina iska dhiga dad nool maanta gabdhihii dhulka idku jiideen hal buunta haddii layskaga badiya dhulkaa laydku jiiday waa laydka badiyey marka gabdhaha ruuxooda iyagana waxaan u sheegaynaa way mahadsan yihiin way dadaaleen qayrbaradna laha idin siiyo adinkoo carruurtii haydiin oo dabkii ku jirteen haddaad ka badideen waa aad iyo aad bay maaragtay waa kelmad xiisa u leh mudnaanteydana leh gabdhuhu wax ma yaqaaniin waa laga soo alxamdulilah rabbilcaalamiin annaga ilaa muddo badanoo takriiban soddon sano ahan meelahan ku noolayn gabdho inta tartan galaan dugsi way jiraan gabdho dhigtaa marmar waa dhacdaa ardada dhexdeeda in maaragtay macaahadda iyo ay u qabtaan tartan guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu